qiimaha lagu kala iibsado kalluunka suuqyada magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimihiisa taasoo ay sababtay dabaylihii badda oo yaraaday ganacsatada kalluunka suuqyada magaalada muqdisho ku iibiya ayaa aad uga faa'iidaysta jalaabatada kalluunka xilliga bad furanka ee aadka loo helo qaar ka mid ah ganacsatada iibisa kalluunka ee magaalada muqdisho ayaa ka waramaya qiimaha ay iibiyaan iyo qaabka ay uga ganacsadaan jaadar yimaado malaagan hoosuu ka baxaa ebarkii horaa ebarkii hore waxaa la gabayay shan doollar shan dollar iyo bar marow lex gaaribu yacnii malaa waaytaa ka dhacday waa ilaahay awooddiisa waaye waxaan wax ilaahay wato waaye badxireenka badxireenka waxa waaye lex bil waaye lex bil badxiren lex bille badfuran waaye waad fahamtay annaga hadda waxaan ku joognaa annaga hadda waxaan ku joognaay labaatan iyo shan sano anoo jiro aan kabaanka yimid xilliga hadda barwaaqada wax walba waa iska bidhiisi sidii hore maaha waa wax walba beeciisa wuu yaryahay bilahan dambe marka inta la gaarin ma aragti ilaahay nimcuuna siiye nimcada ilaahayna siiye waa iskaaga raaxaysahaynaa hadda kiilaadkiisa wuxuu marayaa laba doolar bar yuumbiga wuxuu marayaa saddex doolar adiga waa mida iska ceemantaha oo masaakiinkan wax uu ku cuni karo waayo bilaha dambe oo la soo gelaayo oo gu'a roobka maaragtay waxaan gelaynaa badda xereenaan gelaynaa badda way xirmaysaa waxaa kacayo baashii xumeeda kolfaanaha kacayo baddi lama aadaayo waxaa meesha ka dhalayayso masiibaha ka soo dhalayaysa oo eber kabaankii oo waxaa imaanaya oo marba waxba oolin waxaa jirto waxaa sababo mar waxaa jirta oon malaay waqti uusna waqtigii leedahay horte extime waayo time waxaa jirta oo malaay uu ku bilaawdo time waxaa jirta oo malaay ku bilaaban hadda timeka aan ku jirno waxay tahay timeka oo malaayga uu ku socday oo khayraadka uu ku badaahay waayo saan waxaan ka sii jecelnahay inuu ka sii bato uu tago kiilada nus dollar inay tagtaan jecelnahay